أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga ah ee alandulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah shirkii taliyayaasha dowladaha isbahaysiga ciidanka kufaarta afrikaanta ee xalano ka dhacay oo laga soo saaray go'aammo aan ka farxin doonin kooxda riddada soomaaliya iyo dowlado afrikaan ah oo soo jeediyey in howlgalka la soo afjaro warbixin ayaan idinkaga haynaa golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada soomaaliya oo yeeshay guddoon cusub kadib doorasho muran badan dhalisay oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho yuhuudda oo sheegtay inay sii xoojinayso xulifaysiga somalilan iyo dalal kale ruux soomaali ah oo lagu dilay dalka koonfur afrika qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo halkeeda ka sii wadda dhulboobkii ay ku haysay danyarta ku dhaqan magaalada muqdisho iyo xaaska xasan gurguurte oo markan hogaaminaysa dhulboobkaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan iyo xaflad loo qabtay arday ka qalinjebinaysay iskuul ku yaalla degmada buulofullaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale usoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo faahfaahsan shirkii taliyayaasha dowladaha isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee xalano ka dhacay oo laga soo saaray go'aanno aan ka farxin doonin kooxda riddada soomaaliya xilli qaar ka mida dowladaha ciidamada kufaarta afrikaanta ay ka joogaan dalkana ay ka shanqariyeen in howlgalka la soo afjaro haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman xilli uu mugdi gudcur ah uu ku dulhoganayo mustaqbalka ciidamada afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayay soo baxayaan warar sheegaya in dowladaha ciidamadan soo dira ee danaynayaan sidii howlgalka loo soo afjari lahaa si ay uga baaqsadaan khataro amni iyo khasaaro dhaqaale kulamo ka dhacay adis ababa kambaale iyo muqdisho ayaa dhammaantood ku soo idlaaday waxaan ka farxinaynin kooxda riddada soomaaliya waxaana meesha ka baxay filashooyinkii markii hore soo muuqday haddaba warbixintan waxaan diiradda ku saari doonnaa ilaa saddex dhacdo oo laga diiwaangeliyey shirarkii arrinkan ku saabsanaa wargeyska kenya ee the east african ayaa warbixin uu baahiyey ku sheegay in howlgalka ciidamada midowda afrika ee muddada badan ay ka wadeen soomaaliya uu galayo marxalad laga yaabo inay noqoto tiisii ugu dambeysay sida uu wargees ku xusay toddobaadkii hore dalalka iyo ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya waxay isku raaceen in loo diyaargaroobo bixitaan nidaamsan kaas oo ay doonayaan inuu ku dhaco muddo siddeed iyo toban bilood gudahood ka hor wakhtigii marka hore loo qorsheeyey arrintan ayaa sabab u hay uu yidhi wargeesku dhibaatada sii qoto dheeraanaysa ee maalgelinta taas oo keentay in dib u eegis istaraatiijiya lagu sameeyo howlgalladii magacyada loo kala beddelaya ee labaatanka sano uu midowda afrika ka waday dalka soomaaliya go'aankan ayuu wargeeskada east african ku tilmaamay calaamaddii ugu caddeed ee ilaa ay hadda muujinaysa in hogaamiyaasha gobolka ay garwaaqsadeen in howlgallo militari aan waxba looga qaadi karin mujaahidiinta al-shabaab shir madaxeed aan caadi ahayn oo yuganda lagu qabtay kow iyo soddonkii bishii julaayo ayay madaxweyneynta dowladaha yuganda kenya burundi etoobiya masar iyo jabuuti ku heshiiyeen in midowda afrika uu bilaabo qorshaynta bixitaan nidaamsan sida wargeesku uu xusay arrintan ayaa timid kadib xiisad dhaqaale oo ka dhalatay go'aankii maraykanka ee joojinta taageerada xafiiska u n-ka ee u n sos kaas oo ahaa lafdhabarta dhinaca saadka ee muddada ku dhow labaatanka sano taageerayay howlgalladii kala dambeeya ee midooda afrika dowladaha ku bahooba isbahaysiga ee u s som ayaa garwaaqsan in haddii la waayo qarashkii ka imaanayey koontada qaramada midoobe ay taasi ka dhignaan doonto in iyagu ay jeebkooda ka maalgeliyaan ciidamada uga sugan soomaaliya taasina aysan suurtagal noqon doonin waxaana ay ka fikirayaan inay yareeyaan joogitaankooda dalka taliyayaasha dalalka ay ciidamadooda qaybta ka yihiin howlgalka e u s som ayuu shirmadaxeed ku faray inay ku kulmaan muqdisho si ay u diyaariyaan qorshe lagu fulinayo go'aanadii lagu gaaray shirmadaxeedkii kambala warbixintu waxay sheegtay in midowda afrika uu bilaabay qorsheynta soo afjaridda howlgalkiisa militari ee soomaaliya kadib markii dhibaatada maalgelintu ay ku qasabtay dalalka e u s som inay wajahaan hal xiraale horyaalay ku dhowaad labaatan sano oo ay howlgal ku guda jireen sida ay sheegtay warbixintu haddii lacagta la helo iyo haddii kale waxay go'aamin kartaa sida ugu dhaqsiyaha badan bixitaanka ciidamada saraakiil ka tirsan isbahaysiga gaalada afrikaanta ayaa laga soo xigtay in inta badan magaalooyinka ay ciidamadooda ka saaraan ammaankooda ay la wareegi doonaan mujaahidiinta al-shabaab iyagoo quus ka muujiyey suurtagalnimada in maleeshiyaadka koox dirdada ay magaalooyinkaasi difaacdaan taliyayaasha ciidamada dalalka e u s som oo toddobaadkii lasoo dhaafay ku kulmay caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa isla meel dhigay in marxaladan adag ay u baahan tahay dhaqaale iyo qorsheen islamarkaana aysan waaqica ka muuqan maalgelin sii socon karta oo waxaa loogu yeero beeshagaalada caalamka ay siinayaan isbahaysiga afrikaanta ilo wareed wax ka falanqeeya arrimaha amniga ayaa sheegaya in qorshaha taliyayaasha ciidamada ee dalalka e u s m uu muuqdo inuu yahay bayaan muujinaya waxaa la doonayo in la qabto balse uusan ahayn jadwal howlgalo oo faahfaahsan taliyayaasha e u s som waxay isku raaceen in howlgallada la dedejiyo laakiin dhibaatadu waxay tahay in lacagtii iyo saadkii lagu fulin lahaa qorshahaas aan la haynin iyadoo la og yahay in haddii weerar la qaado ciidamadu ay u baahanayaan shidaal rasaas diyaarado iyo sahay badan qorsheynta sida e u s som loo soo afjari lahaa ayaa si aamusnaan ah uga horumartay qorsheynta sida loo sii wadi lahaa ama loo kordhin lahaa howlgalka taasi waxay gebi ahaanba ka duwan tahay ujeeddada shirkii muqdisho ee loogu yeeray kuwa lagu dardargeliyo howlgallada e u s som yuganda ayaa sidoo kale bilowday inay si cad u sheegto in joogitaankeeda soomaaliya uusan sii socon karin muddo aan dhammaad lahayn hadalkaas ayaa lagu tilmaamay inuu leeyahay miisaan dheeraad ah maadaama yuganda ay tahay dalka ugu ciidamada badan soo duuliyayaasha afrikaanta ah sida ilawareedku aan helnay ay sheegayaan dooddu ayaa haatan ka soo wareegatay su-aashii ahayd sidae howlgalka ciidamada afrikaanta ee isbahaysiga e u s som loo sii dheerayn karaa iyadoo u gudubtay sidee loo soo afjari karaa howlgalka maadaama la gudagalay marxalad kala guur ah falanqeeyayaasha la socda xaaladda soomaaliya ayaa ka digaya in a u s som ay wajihi karto dhibaato howlgal oo weyn marka la gaaro sannadka labada kun toddoba iyo labaatanka maadaama maleeshiyaadka koox dirdada soomaaliya aysan lahayn awood ay ku sii haysan karaan saldhigyada lagu wareejiyo cabsida kale ee haysataa dowladaha ciidamadooda ku soo duuleen soomaaliya ayaa ah in weeraro qaabaysan ay uga yimaadaan dhanka mujaahidiinta al-shabaab sababtoo ah waxaa meesha ka baxaya macluumaadkii sirdoon ee uu la wadaagi jiray taliska africom marka la gaaro diseembar laba kun lix iyo labaatan taliyaha maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa intii u socday shirkii xalano ka dhacay wuxuu taliyayaasha afrikaanta hordhigay shax ay doonayaan oo ah in ka horbixitaanka ciidamada la qaado howlgal ama guluf dagaaleed ka dhannaa mujaahidiinta balse saraakiisha kale ayaa muujiyey in marka hore la qaabeeyo bixitaanka ciidamada oo ay ula jeedaan in lasoo koobo saldhigyada kala durugsan taas oo niyajab ku ahayd kooxda riddada soomaaliya gudaha midowda afrika doodooda ku saabsan mustaqbalka howlgalka soomaaliya waxay muddooyinkii dambe yeelatay jiha cusub su-aashu hadda ma aha oo keliya sida loo sii wadi karo howlgalka balse waxaa isa soo taraya ee gudul wareegayso ayaa ah goorta iyo qaabka loo soo afjari karo joogitaanka ciidamada midowda afrika kulan deg degaha oo ay saddexdii luuliyo yeesheen la taliyayaasha militari ee golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika dalalka kameruun iyo gaboon waxay si cad u xusuusiyeen xubnihii kulanka goobjooga ahaa in howlgal kasta uu leeyahay dhammaad islamarkaana hadda la joogo wakhtigii howlgalkan la soo afjari lahaa labada dal waxay kooxda riddada soomaaliya ku booriyeen inay dardargeliso dhismaha hay-ado amni oo awood u leh si ay dalka ugala wareegaan ciidamada afrikaanta ah iyagoo aan ku tiirsanayn joogitaanka ciidamo shisheeye la taliyayaasha militarigu waxay miis ka saareen saddex suurtagal oo ku saabsan mustaqbalka howlgalka waxay ugu yeereen taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya ee u s som midda koowaad waa in ciidamada afrikaanta ah si tartiib tartiib oo qorshaysan looga saaro soomaaliya midda labaad waa in la sii hayo qaab dhismeedka iyo tirada ciidamada hadda joogo iyadoo dalal kale ay la wareegayaan taageerada saadka ay bixiso u n sos midda saddexaadna waa in a u s som la dhimo laguna soo koobo ciidan goboleed oo ka tira yar kan hadda jira kaasoo ku shaqaynaya hanaan maaligelin oo isku dhafan hase yeeshee diblomaasiyiin xogogaal u ah wadahadalkaas ayaa sheegaya in labada qorshe ee dambe aysan helin taageero muuqata oo ka timid dowladaha ciidamadooda ku soo duuleen soomaaliya sababtu waa midda dhaqaale iyo midda howlgoboleedka leh labadaasi hanaan waxay dalalka ciidamada ku biiriya ku khasbi lahaayeen inay garbaha saartaan qarashaad aad u culus oo la xidhiidha joogitaanka iyo howlgelinta ciidamadooda xilli ay sii yaraanayaan ilihii maalgelinta dibadda ee howlgalka lagu tiirsanaa si kale haddii loo dhigo dooda ka dhex socota midowda afrika waxay u muuqataa inay ka gudubtay su-aashii ahayd sidee howlgalka loo sii wadaa una tallaabtay su'aal culus oo ah sidee looga baxaa soomaaliya iyadoo aan la abuurin firaaq amni taasi waxay si weyn ooga soo horjeedaa ujeeddadii laga lahaa shirkii muqdisho oo markii hore la filayay inuu horseedo hanaan lagu xoojinayo laguna sii waaraynayo taageerada howlgalka midowda afrika ee soomaaliya howlgalka kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya ayaa noqday taariikhda howlgalkii ugu wakhtiga dheeraa uguna fashilka xumaa howlgallada ay maalgelisay qaramada midoobe waa howlgal aan xaqiijin ujeedkii laga lahaa oo ahaa in soomaaliya laga saaro awoodda jihaadiga ah lana hirgeliyo waxa loogu yeero dimuqraadiyadda
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaad weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta yeeshay guddoon cusub kadib doorasho muran badan dhalisay oo ka dhacday magaalada muqdisho qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab nahadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada dharkinley ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay murtad cabdicasiis cumar cusmaan oo ahaa sarkaal ka tirsan maamulka riddada ee degmada dharkinley sidoo kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada jannaale ee shabeellada hoose ayaa lagu weeraray fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtada qarax kale oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka deegaanka garas baalley ayaa lala eegtay bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana jira khasaare gaaray cadowga dhanka kale faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa qarax ay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen gaari biiji ah oo ay ka buuxeen maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo ka soo baxay degmada awdhegle kuna sii jeeday deegaanka mubaarag qaraxa baabuurkan lala egtay waxaa ku bakhtiyey lix iyo toban murtad halka ay ku dhaawacmeen lix iyo labaatan kale oo uu ku jiro sarkaal taliya horin ah oo lagu magacaabo cali ibraahim sidoo kale waxa uu qarax haleelay mid ka mid ah laba mooto oo gurmad u soo ahaa maleeshiyada la qarxiyey waxaana halkaasi ku bakhtiyey afar murtad halka lix kalena ay ku dhaawacmeen gaariga biijiiga ah iyo mootada la qarxiyey labaduba goobta ayay ku burbureen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xildhibaanada kooxda gurguurte oo doortay guddoomiye cusub wax doorasho lagu sheegay oo maanta ka dhacday xarunta baarlamaanka daaquudka ah ee kooxda riddada soomaaliya ayaa guddoomiye cusub loogu doortay nin saaxiib dhowla ah xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad cabdulqaadir maxamed nuur ayay xildhibaanada kooxda riddada u doorteen in uu noqdo guddoomiyaha cusub ee golahaasi doorashadan ayaana ahayd mid lasii ogaa natiijadeeda mid ka mid ah xildhibaanada lagu sheegay musharaxiinta oo xarunta golaha dawaaqiidda ka hadlayey ayaa si cad u sheegay in xildhibaanadu dooran doonaan ninka dooran oo uu la jeeday cabdulqaadir maxamed nuur arrimaha la yaabka leh ee ay dadka isla dhex marayeen ee doorashada maanta ka dhashay waxaa ka mid ahaa in ninka loo doortay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka riddada uu yahay nin ku fadhiya kursi loo soo dhacay oo xildhibaankii ku fadhiyey looga kiciyey sidoo kale waxay dadku isla dhex marayeen hadal uu golahaasi ka jeediyey murtadka loo doortay guddoomiyaha cusub ee golaha dawaaqiidda riddada kaasi oo ahaa in loo doortay in uu guddoomiye u noqdo xildhibaanada muddo afar sano ah taasi oo muujinaysa damaca fog ee muddo kororsiga kooxda riddada kaasi oo horey u ahaa muddo laba sano ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa yuhuudda oo sheegtay inay xoojinayso xulafaysiga somalilan iyo dalal kale xilli yuhuuddu ay aada uga walaacsan tahay isbedelada cusub ee dhinaca iskaashiga iyo difaaca ee bariga dhexe ayuu wasiirka arrimaha qurbajoogta ee maamulka yuhuuddu sheegay inay xoojinayaan xulafada somalilan griiga qubrus iyo imaaraadka carabta wasiirkan ayaa walaac ka muujiyey waxa uu ku tilmaamay horumar aad khatar u ah oo walaac leh oo ka dhashay isbahaysiga maka kaasi oo dhowaan la shaaciyey in ay ku midoobeen dalalka sacuudiga turkiga iyo bakistan wuxuu sheegay in sacuudigu uu horey heshiis difaac ula lahaa bakistan balse uu walaac gaar ah ka qabo haddii riyaad ay si dhow ula safato turkiga oo uu sheegay in uu hadda si toos ah uga horjeedo maamulka tal abiib wuxuu ka shanqariyey in tallaabada sacuudigu ay yeelan karto cawaaqib aad u culus gaar ahaan xaaladaha ka jira badda mediteraneanka iyo jiidda suuriya isagoo dhanka kalena tilmaamay in arrintani ay yuhuudda ku qasbayso in ay sii laba jibaarto iskaashiga xulafadeeda waxaan markaana soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ruux soomaali ah oo lagu dilay waddanka koonfur afrika saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka south africa lagu dilay khaalid xuseen axmed oo ka mid ahaa soomaalida ku nool waddankaasi dilka ninkan ayaa ka dhacay dukaan uu ka shaqaynayay oo ku yaal deegaanka khayaalidja ee magaalada cape town oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka koonfur africa waxay wararku intaasi ku darayaan in falka dilka ah ee ninkan soomaaliga ah loo geystay uu ka dambeeyey qof isaga dhigay in uu wax ka gadanayo balse qorshihiisu ahaa in uu nafta dhaafiyo cabdiwahaab hadalhayntiina caawa waa inagaynta
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kooxda riddada soomaaliya ayaa halkeeda ka sii wada dhulboobkii ay ku haysay danyarta ku dhaqan magaalada muqdisho xilli xaaska xasan gurguurtana ay markan hogaaminayso dhulboobkaasi saacadihii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soo hor istaagay qaar ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho iyagoo sheegay in dhulkii ay lahaayeen islamarkaana ay u haysteen sabarloogooyinka haatan lagu haysto dadkan oo cabanaya ayaa sheegay in dhulkooda ay ku haysato xaaska xasan gurguurta islamarkaana ay doonayso in dhulkaasi xoog iyo awood ciidan ay kula wareegto waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo warbaahinta soo hor istaagay
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaflad ay ku qalinjabinayeen arday oo ka dhacday degmada buulafulaah ee wilaayada islaamiga ah ee baay xafladan ayaa dhowaan lagu qabtay hoolka xafladaha ee madarasada alfurqaan waxaana loo dhigay ardayda dadka waaweyn ah ee wax ka barta madarasada alfurqaan kuwaas oo hadda ka gudbay dugsiga dhexe ee madarasadaasi gabagabadii xafladan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo salaadiin nabadoonno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn ardayda ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah cilmigii ay soo barteen بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرين وها مهضو إذلو سقناتي allihiina siiyey nicmooyin badan aan la soo koobi karin ay ugu horayso nicmatu lislaami waal-iimaan qaala tacaalaa wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa wa qaala aydan lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ka labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka madarasada alfurqaan iyo macallimiinta sidoo kale dhammaan ardayda wax ka barata madarasada alfurqaan gaar ahaan ardayda maanta qalinjabinaysa qaybta dadka waaweyn waxaan leeyahay ardayda qalinjabinaysa sii wada barashada cilmiga hana ka daalina barashadiisa qaola ashaacir naafis cala alkhayraati ahla alculaa fa innama addunyaa axaadiidun kullu imri'in fii sha'nihi kaadixun fawaaritun minhum wa mawruuthun marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay iyo waaliga wilaayada a-sheykh hamse abu jacfar xafidahullah qaola sala allahu calayhi wasalam man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah marka afaraad waxaan u mahadcelinayaa mujaahidiinta ku sugan furimaha hore ee dagaalka waa walaalaha sababtooda maanta aan ku helnay xijaabka aynu sidano waxaa leeyahay mujaahidiintaas jooga furimaha hore ee dagaalka sanastaciidu xayaata alcisi haaniyatan wasawfa nabligu man xaaduu waman kafaruu wasawfa nabnii qusuura almajdi caaliyatan qiwaamuha sunnatu algharaa'u waasuwaru dadka weli waxbarashada soo haleelin waxaan leeyahay walaalayaal ma ahan dunidan mid lagu sii waari doono ee ka faa'iidaysta waxbarashada deegaankiina ka socoto hana ogaado qof kasta inay aakhiro ka horayso wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي العزيزة ود اليوم أن أسألك سؤالا هل أنت مستعدة
نعم أختي الغالية أنا مستعدة للإجابة عنها إن شاء الله تعالى ما هي أصول الثلاث التي يجب على العبد معرفتها
معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم
كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما أعلى شعب الإيمان وما أدناها أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ما هي الهجرة؟
الهجرة هي انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام امتثالا لأمر الله ما حكم من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله أنه مشرك كافر بالله ما طريق النجاة من عذاب الله وما طريق الهلاك
التوحيد هو طريق النجاة فإن من لقي الله موحدا نجا وأفلح والشرك طريق الهلاك فمن لقي الله مشركا فقد خاب وخسر ما معنى الإيمان لوقة وشرعا الإيمان لغة الإقرار وشرعا قول وعمل قول القلب التصديق وقول اللسان وعمل الجوارح ماذا يكون الحل عند الاختلاف الحل عند الاختلاف هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ما معنى الراشدين الذين عرفوا الحق واتبعوه العلم حياة القلوب ونور البصائر وبه يعبد المسلم ربه على بصيرة ويعلو شأنه في الدنيا والآخرة ما معنى الاستئذان طلب الإذن بالدخول ما معنى حلاوة الإيمان لذة الإيمان وهي الطمأنينة في القلب وراحة النفس وحب القيام بالطاعات intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimada deegaanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد معاشر الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام فرحض ولا لشاكو كورنيب حويوينكي iyo waalidaadkii oo geega aan tartamahayaan sida owlaadiya walanbaraayaan oo kaleed iyoona walanbaradahayaan taasba horta walla siisada un lahayn walaalihii oo lunhaska dubridi oo hadda martan ana maktabu tarbiyati watacliim iyoona maylala jasaakum allahu khayran soomaalida meeraase gurbaga maylaray gurbaga dambe gurbaga hore saangaad yeelayli gurbaga dambe lig gurbuga damba kan hor saangaad iyo waleemay kuwade maanajay unug aadis walbardaas usun sakiilnagade unagaasay unug aadis qalan gibiyahaytigeega alqiraa'atu iyo walkitaaba oo xadiidka madaya oo la fasiray hadda dheegaseen oo qur-aanka kariimka ka madaya oo xisaabta geega dalaa ka qoray aragahaytaan wala inii ka qalan jibina dugsu saradang malayas bal unugaas markii la suubiyo unagaasay sidii ayna unuga may ka beesgaraysanyaa waalidjay haddiiba waalidjayna qof yacni waqtigeed dayaci ay oo waqtigeed dhanka faa'iidaysadaan fursadooyin dhanka faa'iidaysadaan naftiisa dhan kobciyaan unugaasna saasday wuli marka tamay astaan qataa haddii marba waalidaadkii maylare alummaylara jiray aada waa madrasa alumu madrasatun wey aada sidii madrasuu unuga haddiiba walbaradaas aadis usna wala baraday us marka insha allahu tacaala taas hortamay baan lahaa jazaakum allahu khayran ilaa walaala maktabad tarbiya wa tacliim isagna maysan laha gabdhaha een iyona jazaakuna allahu khayran xaqiiqatan yacni shawd iyo gudubteen xaalatul ibtidaa iyo moodeen ma ojiidina gabdha walqorowka ina nicmo ay lan bani aadan ee adduunyadan korjay kooy walqorow laan eeba kaata ilaa markii laka reeba hal qof ay haylankaas nabillaahi maxamed laka reeba calayhi salaatu wasalaam lan walan qoraana waan ammaanqato usila ka arage anti kaleed oo dhallan kasta walan qoraanay ceeblew yaa ceeblew intaas dhammaantiyo ilaahay may ka caayay reer bani israa'iil gaar ahaan yahuud ilaahay meeray wa minhum ummiyuun laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniyatan ilaahay leey wal iyo kasaayagna malee kitaabna walka ogiina malee laakiin yada diilin naftiyo ka taalay jini galaasan naftiyon ka sheekay jiray maahana war kala mahayaan ilaahay yidhi subxaana wa tacaala haddii wal qorowlaanta ammaan haada lahayd ilaahay yahuud ma ka eday lahayd marka may laha walaalayaal القراءة والكتابة قرآن الكريم كما كذا فيرد إلهي مركي دارد هاي آلدي ولا قرآن إلهي كدارد نون إلهي ماري والقلم قلم جاك دارد يا إلهي لي سبحانه وتعالى يا ذا مكتو سياسة مركي آلدي ولا قرآن بدي إلهي كدارد حتى قرآن كان بنانك يا المعنى إلهي والقيمة الله نمك دارد سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام دقالك بدر اسم أكسنتين وسارة بدر مركي قلنت لها كدكي kiiba maal haysadan maalalka furdaay kiiba maalan haysaneen oo mushrikiinta kamid ah meelaraay awlaad reer madiina nan kasta awlaadanan dhiibi jiray walbar alkitaabata qoral ay bar la rijri in wal qoraalka neemay fiiri hadii qoraalka diintana yaani aan amaana lahayn ama aan faran lahayn nabag usaara badrin ma aran lahayne unug reer madiine walbara ma aran lahayne nabigeena sal alay wasalam waxyaabaha anta lah ka bandhakaayna nin sheegay may kamid haytay far soomaaliga dadka gabdho la bari barashadiisa naftatiidiisa usan cilmu ya usuna ma aan khidmeeye ilan culumta tajribiga ee culumta diiniga aan khidmeeye haddii baad wasaa'il khayr aan adigaysid nabigeena calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu thaabit may faray luuqadda yahuudiin iyo habarada sidii shartiyo iyo qawaa'iliyo dhanka magangala dhahowti marka waa la raabadiyey meeluun yaala soomaalida meeraas haligalaan galatii may lale laba jeer magarsana lig marka may lahaa fursada galantin ha gali fursadaasna iska fokiiden alimaam ibnu khalduun raxmatullaahi calayhi markii ka sheekeeyay xirfadooyinka bani aadan gobodow xirfadooyinkan ka sharaf badan may sheegay faka tawliidi walkitaabati walwiraaqati walghinaa'i wadib sida gabayada qoraalka caafimaadka waxyaabahaas dhan bay ka madaynin xirfadaha bani aadan gobodahaan ka qiimo badan madiisan walkalba unsuubina geeg القراءة والكتابة سنهاي ستان تاسبن إمام موجودناس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والقروك يحلم فرصة إلهي قلنتين هقلي إنس كفوكيدين بلا وهاي ستان كلمة نايسين كدارينا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته xubnihii salaadiinta ee madasha ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha hariin iyo nabadoon cali maqane الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي والله يا إلهي سبحانه وتعالى يا مهندقان إلهي مسلمين نيوالي islaamnimadan iyo iimaankan iyo towfiiqdan iyo walbarashadan iyo amnigan iyo istiqraarkan ilaahay subxaana wa tacaala nasiyaan mahandagaana bacda xamdilaahi may baan mahandagaanaha oo gebdho muslimaadka ee mu'minaadka ee mudeecaadka ee qaanitaadka ee oo ilaahay subxaana wa tacaala diin iyo inti bardan ha go-aansadeen oo runtii waliba bardan runtii ha bandhikaayan yoon may badhana jazaakum allahu khayran lena ilaahay subxaana wa tacaala marka may buaha walbarashada ilaahay siin fuusaaya lena saasoo kale maktab tarbiya watacaliim oo fi wilaayati baaya islaamiya isuna marka may barana jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana watacaala san barakay juhdigin iyo dadaalkiin ilaahi subxaana watacaala miisaankiin aakhira alla siin saaraya lena intaas bacdasho walaalayaal runtii sax runtii bandhig oo intay lakasa koro ama la taabado koryaha bandhigtaan waana may badheero koreha wili farmakogodonga dheer kormana xaqiiqatan marka may buaha shalay markii madarasada kuweeseen waliisin mana ankasaan iyo barateen runtii marka may baleray alcilmu nuurun waljahlu dalaam waman lam yatacalam fii siqarihi yandamu fii kibari runtii cilmigu waa nuur waay markii ganjaaligii oo marka may buaha oo ilbaabkii ama walbarashadii hata suruntin xaqiiqada marka may buaha walmabarna leesan arkor tan oonta sheekhana ardayda abuhamaad dhahaayahayti oo walbarashada marka dhiribta laka bilaawe ilaa laka dhimada marka mayba socdaasa tan lahaayu marka walaalayaal may badhanbaahanya ilaahi subxaana wa tacaala marka in la ko-obsada walbarashada la siyaasada runtii anta haddiisan barateen maysinka siyaadayaanaha haddii siim dadasii baraan ertan haddii siim laakiin ardabi dadanbarna runtii xaqiiqatan haan haddiisinasan barinna siin ku dhumaayaan tan marka ulmadu muslimiinta leeyin waay yasiidu bikasrati linfaaqi minhu wayanqusun bihi kafa shadada marka haddii oo intay wali ada baratayba koy tadabiiqi koy kacamal fal koy dadgeysi haddii ad erta runtii cilmigii ad barata kiin korra kiin siyaade marka haddii laakiin adiiba sheego waay tantii ad barati haanina marka mayba koo dhumaaya marka tan orantay marka cali bin abi daali usi leey waay hatafa alcilmu bilcamali bihi fain ajaaba wailaa fartaxala marka cilmigii dhawaagay oo shangari mayba ka shangarayihin intii ontay manaha lakacamal fal mana way la barda intii lakacamal fal waa shay oo waajib ee banagde فإن أجابوا هذه أنت ولا برشيد أمريكا كعمل فلا واسد اللي فضاي وإلا فرتح له هذه كان كورر ذي علمي ولا البرتي كوك جورين هذه حساب هذا فدي هذه سومالي هذا فدي هذه إنجليش هذا فدي هذه عربي هذا فدي هذه أنت فيجي هذا فدي هذه أحاديث هذا فدين أما هذه قرآن كهذا فدين مرك ولا ريال ما يبان باهنيا وإلا بردي إن اللي كعمل فيا نصدر دارمان دتكون أنت والبرد هاي دتكون البرد هاينا مرك ما يبوها أرد ولا أنت جن أم dadku walanbaradahayna geedka tira badan marka mayba siin dardaaramay in ilaahay subxaana wa tacaala ku obsatan intiisa barataan walaaladii oo muslimiinta oo mu'minaadka eh oo xaafadaha siin karsuun oo wadooyinka ku kulmaaytan oo saaxiibo atin inoonta markiisin walbartan saasoo kale bandhiginga may ka dareemaya hijira hijir manaha may leere iyo su-aalo ka jarti alhijratu ma leerayihiin alintiqaalu min beledi shirkihi ilaa beledi lislaami ini ontay beledilkufri likutabo bilislaam lamba xaqiiqada marka saasu dhammaantii may suurtagalaha gebriyaaloo walaaladin e abtiidin dhabeen ahyariyaalkin dhaleen obyaalkin dhaleen adaaladin dhaleen inontay marka maybo magaalooyinkii gaalada ka jaran ee suurtagalo korta marka maybo dhambaa hanyaha ini dacwada ka gudutan oo beredka gaalada roogta ha kutabowya ini waajib ata ilaa qiyaamo ka dhagaaga marka maybo qiyaamo lika diirawnana waajib haado doontintiisan in sheegtan oo meel marka may buha islaanimada ona ka dhaawaca maas iimaanji ona ka dhaawaca maw marka walanka ansaxa ban jarna marka inay sinshaantan wal meelo ka jaru saas oo kale marka insha allahu tacaala sidiisii dareemaha aytan runtii mujaahidiinta soomaali runtii horumaro badan ka tilaabsadeen magaalooyinkii marka mayba insha allahu tacaala iyo furushadii oo qariib eh dhammaantii marka mayba lasiin kufadayha magaalooyinkaas oona tay haddii gacanta mujaahidiinta ha galan inay dhammaantii macalimiinka naqatan iyo lasan fade kahorna marka inaysiin marka may walbarashadan diyaar garowtan antaanu waa badirdaarba oo eeta ولن هلا إن إله سبحانه وتعالى وضاف ولن صوبينا إله سبحانه وتعالى يبا يوافجي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ومحد إسكاله مركا كواد ونعمدان إيا نحريستان إلهي نسيستي عافمات كنوغ الدري أبنغي إيا نبتقليا نسيي إلهي أن أمهدنينا مركا لبادنا وحان إلهي أمهدنا mujaahidiinta oo habeen iyo maalin u taagan dadka muslimiinta iyo deegaanadooda gaalada inay kala coloowaan ay la jihaadamaan la shahiidaan ilaahay kheyrkaasna siiyaan ilaahay ugu mahadinaynaa marka kale ardayda oo hadda xafladeeda aan u taagannahay juhdiga iyo dadaalka ay bixiyeen iyo macalimiintoodii madrasada alfurqaan iyo tarbiyada tacliinta waa ilaahay mahadiis waa ilaahaygaasana siiyaan ugu mahadinaa kheyr baan ugu faraxsannahay maanta waxaa kaloon mahad ballaaran u jeedinaynaa walaayada baay alislaamiya amiirkeeda sheekh abu jacfar juhdigan iyo dadaalkan iyo meelaha waxbarashada juhud badan buu ku bixiyey dadaal badan buu noo sameeyey ilaahay ha ka abaalmariyaan leenahay marka kalena waxaan leenahay amiirkeenna guud ee mujaahidiinta alxamdulilaahi sheekh ubeeda ilaahay kheyr hasiyaan leenahay aad baan u soo dhawaynaynaa aad baan u faraxsannahay walaalaheenna waxaan leenahay muslimiinta ahow juhdiga iyo dadaalka aada bixiseen dad badan oo deegaanada joogo ayaa u baahan sidaanoo kale wax ay u bartaan annagana waxaan leenahay aad baan u soo dhawaynaynaa adinkana waxaan leenahay gabdhaha wax baranayo sida had adinka aad u dadaasheen ee dadka walaalaheenna ah deriska ah meelaha joogo inaad macnaha aada xaflisaan aada u dadaashaan aada waxbarashada geysaan aad baan idinkugu baahan yahay intaasaan idinku soo dhawaynaynaa wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda looga dhawaaqay natiijada imtixaankii ay galeen ardaydii dadka waaweyneyd ee dhiganaysay madarasada alfurqaan iyadoona shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey haddaan insha allahu tacala waxaan gudaha usii gelaynaa jawaa-istii ama kaalmihii wixii looga talgalay ardayda qalin jibisay waayahay waxaan ku bilaabaynaa kaalinta saddexaad waxaa gashay ardayad la yidhaahdo faadima ibraahim aadam darajadeeduna waa siddeetan iyo sagaal allahu akbar waayahay kaalinta labaad waxaa gashay ardayadda la yidhaahdo sumaya cali moxamed darajadeeduna waa sagaashan darajo sagaashan darajo dhibical ardayadda kaalinta koowaad gashay waa nuurta xasan xuseen darajo ahaan waxay keensatay
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen talaado ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا